gogashaani waxay tahay cabasho magaalada muqdisho oo cabanaysa ka cabanaysa xesaar iyo go'doon ay ku jirto muddo hal sano ah xasaarkaas iyo go'doomintaasi aanan la garanaynin waxa ay u go'doonsan tahay magaalada muqdisho waxa ay u go'doonsan tahay lama yaqaano waxa ay qabata go'doomintaasi waxa ay soo siyaadisa lama yaqaano magaalada muqdisho haddii amni ahaa lahayd amni darrada meesheedii ka sii socotaa dhagax baa ku go'an dhagaxna ma hadlo magaalada muqdisho go'doonkaas ay ku jirta ayay gogashaanu tahay sida laydiin sheegay waxaana loo dhigay gogashaanu beelaha hawiye inay dega gobolka banaadir inay ka arrinsadaan dhibka haysto dhibka haystana waa go'doonkaasi annagu saakay dowladdu mucaaradkuma ahin mucaarad dowladeed umaanan imaanin halkan laakiin waxaan u nimid dhibkana haysto oo ah go'doonka ay ku jirta magaalada muqdisho oo meel walba la leeyahay hala kala wareego kala wareeg oo askarigaad u tagta kala wareeg waxa weeye kala wareeggaasina waa a v c inaad tuurto waxa weeye waxa way nama qabato arrintaasaan ka cabanaynaa arrintaasaa gogasha laga dhigay war la qaba xiisa male ninkii naagtiisa ku dhashay tugtug dhexdeed walaxuu sheega waa yaqaan heerow u sheego waay mootow naagti saartay meelay martay weysay habarti mare lagu dada male meeshay ku dhashay waa waxa aan ka cabaynay kow ka tah baabuurti dekedda waxay taalkaysanay iyo iskooska minaraayada inta ka dhex leh waxaa la leeyahay cawada aad baxaysaa maalin cad ma soco kartiin manowd waxaa ka shaqaysan jiray suuq ganacsatee shan kun inta ku shaqaysaysa waaba dunta ogaada shan kun wixii ka koreeyaa nool shan kunoo dollar waa dhimata dhagaxyadaana siyaasaday maha u yaallaan shabaabna ilaaliyow ma hayaan abnina ilaaliyow ma hayaan waxaan u qaadannay in dad gaara hantidooda lagu baaba'ayo waxaan rabnaa diinna loo qabo inaan wada ummi wada hurdaayannahay qaaraa soo jeedo dadkayaan laga wada kicinin dadka dawladday rabaan boqol iyo soddonkii wax saxiixdayaan ka mid nahay dawladdaan rabnaa gacno furanaan ku soo dhoweeyaynaa laakiin sida uu leeyahayaanna dhuuqan ujeeddadu waxuu ahay magaalada muqdisho oo dhibaato badan ku dhacda oo jidadka xiran yihiin oo magaalada bannaankeeda khudaarta iyo dhagax iyo wixii lagu cuni lahay magaalada taagan yihiin oo cunaqabatayn saaran tahay inaan isaga soo baxno oo dadka beesha hawiye ku abtirsada ama magaalada muqdisho degan ay ka tashadaan aayaheera iyo dhaqankooda ee naftooda ee maalkooda sidaasuu ku jihaysan yahay waana jiri doontaa gogol kaloon haddana maanta cillaami doonno waxaan ka cabanaynaa magaalada muqdisho dhibka lagu haayo oo ah jidadka laga xiray afarta jid oo afarta magaalada soo gasha afarta jid waa la xiray dhibaataa ka jirta khudaarta bannaankay taagan taha dhagaxa bannaanka uu taagan yahay carradii bannaankay taagan taha magaalada inay dhisantaa loo diiday in khudaara soo gashaa loo diiday waa soon soonka haddee dadku waxaa la rabaa in loo dabciyo dhagxaana laku jaray masaajidka aadi ma kartid dan haddaad magaalada ka yeelata ma aadi kartid dekedda way xihan tahay elboorka way xihan tahay nimankaas waxaan rabnaa haddayna midaan wax ka bedeli karin oy magaalada dhibka maanta ka jira ayna wax ka bedeli karin meel walba inay kusoo fashilmeen aan aragnaa inay dhibka naga qaadaanay naga tagaan baabuurti magaalada wax allaale waxay wada soo gelinaysa waxay taagan yihiin magaalada afarta jidoo laga soo galo bil ayay taagnaanayaan qaaraa waxay ku leeyihin markaad afgooya uga hor tagto waxaan taagnaanaya aniga bil khudaartaana waxaana wadnaa la dejinaa markii la dejiyo la baaro ayaan kusii naqaynaa nimankaas hadday wax baarayaan dalkuba saasuma ahaadeene magaalada iyagoo baaraayo jidadka xiran yihiin oo dhibaatadaasu ka jirta ayaa qaraxi magaalada ka dhacou haya tiidaraada ugu dambeeya warriigle ka dhacay odayaashu waxay isugu yimaadeen dhibaatada ka taagan magaalada muqdisho inay ka hadlaan dhibkaasoo aha in magaalada xiran tahay jidadka xiran yihiin qudaar soo geli karin caana soo geli karin dhoholsoo wax allaala wixii ummadaanu ku intifaaci jirtoo ka imaan jira shabeellada hoose shabeellada dhoxo dhan waa nagala xihay waxaa xihay dhagaxaa lagu xihay iskaraa xidhta dhibaanna haysta dhibkaas waxaa la rabaa in nagala dulqaado aan dawladda ka codsanan inugu dawlad didmayn laakiin waxaan dhanaha shacabka indhiisii annaha inaan shacabka oo dalna waajib ay nugu tahay shacabkaan u hadlaynaa odayaasha dhaqankaan nahay odayaalka shacabkaan nahay warkaan yaxa la dhegaysto dawladda waxa ku kaashato dhibaatada taagan maanta ha laga qaado xasan kaafi qoyste